alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira kitaabu sabqi waramyi haadakani kitaabu sabqi baratanka kitaabii ka waramaya weeye iyo waramyi iyo ganista leeabka la gano iyadoo lagu baratamayo marka markuu leeyahy kitaabu sabqi wuxuu ujeedaa tartanka lagu tartamo dawaabta waramyi tartanka lagu tartamo leebabka iyo waxyaabaha lamidka wa tasixu waa ansaxaysaa buu uhi almusaabaqatu tartankii cala adawaabi daabadaha lagu tartamaa waalmunaadalatu isu shiish dhigashadiina ama isu dhoog dhigashadiina waa ansaxaysaa bisihaami leeabka la isugu dhoog dhigto idaa kaana hadday tahay almasaafatu masaafadu hadday tahay fi lmusaabaqa macluumatan mid la isla garanayo wa sifatu lmunaadalati isu dhoog dhigashada sifeeduna macluumatan ee wa kaanat ay tahay sifatu lmunaadalati macluumatan wa yukhriju waa bixinayaa alciwada waxaa lagu qaadanaya tartankaa axadulmutasaabiqeyni labada tartamee midkood baa bixinaya xataa inahu ilaa haddii isagu idaa xataa inahu ilaa isagu idaa sabaqa hadduu dheereeyo istaradahu uu soo ceshado wain subiqa haddii laga dheereeyana akhada waxaa qaadanaya ciwadkii saaxibuhu kii la tartamayey wain akhrajaahu haddii ay inahu ilaa isagu idaa sabaqa hadduu dheereeyo istaradahu uu soo ceshado wain subiqa banaana ilaa an yudkhilaa inay geliyaan mooyaane beynahumaa dhexdooda muxallilan mid xalaaleeya oo isagoo aan waxba bixin ahayn fa in sabaqa hadduu dheereeyo muxallilku akhada waa qaadanaya alciwada waxaa tartanka lagu helaayo wain subiqa haddii laga dheereeyana lam yaqram waxba khasaari maayo waayo marka horeba isagu waxaa ma dhigin kitaabu sabq waramy ayuu halkan mualif ka guda galay waxaanu markaa inoo ishaaray istilaax ahaan almusaabaqa inay tahay tartanka lagu tartamo cala dawaab fardaha iyo waxyaabaha lamidka ah almunaadalana inay tahay tartanka lagu tartamo hubka sida leebabka iyo waxyaabaha lamidka ah laakiin magaca guud oo markaa sabqiga ama tartanka ay labadaba waa ka dhexeeya waa shay markaa jaa-isa weeye musaabaqadu wuxu uhi watasixu waa ansaxaysaa almusaabaqatu tartankii cala dawaabi daabadaha markaa lagu tartamaya iyadoo daabadaha la saaran yihi waalmunaadalatu isu shiish dhigashadiina waa ansaxaysaa bisihaami leebka la isugu shiish dhiganayay labaduba waa ansaxayaan almusaabaqatu waalmunaadala oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam tartansiiyey fardihii kuwii la golongoliyey iyo kuwii kalaa masaafada ayuunbuu kala duway annahu calayhi salaatu wasalaam saabaqa bayna alkhayl alatii qad udmirat min alxafyaa wa kaana amaduha haniyat alwadaac wa saabaqa bayna alkhayl alatii lam tudmar min athaniyati ilaa masjidi bani zureyq ramyigana qoladii markaa ku tartamaysay rasuulku waa kii ayide irmuu bani ismaaciil fa ina abaakum kaana raamiya marka haddii aan waxba lagu kala qaadan ahayn waa mima yuciinu cala aljihaad waxyaabaha dadka jihaadka uu kaalmeynaya ka mid taha dee tobabar baa dhinac kaga jira waa shay markaa jaa-is oo inuu bannaan yahay ahlucilmigu ay isku waafaqsan yihiin waxaa markaa shardiga idaa kaana hadday tahay almasaafatu macluuma waa inay noqoto sidaa rasuulku u xadiday barbilowga iyo bardhamaadkuba waa inay macluum noqoto haddii kale waxaa ka dhalan kara dee daabadu inay waxaa markaa shardiga idaa kaana hadday tahay almasaafatu macluuma waa inay noqoto sidaa rasuulku u xadiday barbilowga iyo bardhamaadkuba waa inay macluum noqoto haddii kale waxaa ka dhalan kara dee daabadu inay ku halaagsanto haddii la eryown oo meel tartanku markaa uu ku dhammaanayaaba aanay jirin waayo mid waliba dee waxa uu ku dadaalaya inuu isagu dheereeyo masaafada lafteeduna waa inay noqoto mid ay mumkin ama suurtagal tahay dee dawaabtan inay gaadho oo meel marka horeba layska ogya ama loo badinaayo inaanay gaadhi karin in laga dhigo markaa amadka ama nihaayada tartanka sax noqon mayso sidaas oo kale haddii waxaa lagu tartamayaa uu yahay isushiish dhigasho waa in sifatulmunaadala ay noqoto macluuma oo masaafo markaa la gaadhsiinayo ama shay markaasi lala helaayo ama cadadul isaabaat in la idhaa labaatan jeer baa lagu ogolaya inaad toogato marka haddii aada la hesho labaatankaa jeer ninka inta u badan la hela ayaa ninka badiye sifadu waa macluum oo noocul isaaba ama sifatul isaaba lafteedana dee la xadido ma xagga saruuq inuu kala helaa mise xagga hoose mise dhexda ma inay ka dhex baxdaa ma inay afka ula gaadhaa ma inay daloolisaa waa inay sifadu markaa macluuma noqoto haddii markaa ciwad lagu kala qaadanayo ama bedel nooc min algharar baa ku jira ila la garan maayo ka dheerayn doona walihaada ghararkaa waxay kaga saareen iyo inuu noqdo qimaar khamaar inuu noqdo waxay kaga saareen in sifada noocana loo yeelo oo wuxu uhi wayukhriju waa bixinaya alciwada waxaa lagu helaayo tartanka axadulmutasaabiqeyni baa bixinaya halkaa waxaynu ka fahmaynaa haddii cid kale ay bixinayso oo ka baxsan labadan tartamaya taasi iyadu qararna noqon mayso qimaarna noqon mayso waayo labadooda midna waxa weeyaan uma dhexeeyo hurmi iyo qunmi oo waa bayn algunmi waasalaama ama waxaa la dhigay buu heli doonaa ama waxba khasaari maayo de la marka hore waxaanbuu dhigina laakiin haddii ciwadku ama asabaq bifatxi ilba asabaq waa waxaa lagu helayo musaabaqada alciwad aladi ya'khuduhu lmusaabiq ciwadka uu qaadanaya ka musaabiqee markaa tartanka ku badiyey haddii iyagoo ay bixinayaan sifada uu qarar iyo qimaar kaga bixi karo ayuu alan ku sheegay wuxu uhi wayukhriju waa bixinayaa oo waa saarayaa alciwada waxaa tartankaa lagu kala helaayo axadulmutasaabiqeyni baa saaraya labaa tartamaya midkood xataa inahu ilaa isagu idaa sabaqa hadduu dheereeyo istaradahu la soo noqdo kii bixiya hadduu isagu ka dheereeyo noqdo xoolihiisunbuu la soo noqonaya wain subiqa haddii laga dheereeyana akhada waxaa qaadanaya saaxiibuhu baa qaadanaya kii la tartamayey marka bal hadda masalada u fiirso waxay leeyihiin waxay qimaar noqonaysaa ama qarar noqonaysaa uun haddii labadooduba ay u dhexeeyaan bayna alqunmi waalqurb oo kana lacag buu dhigay kana lacag buu dhigay mid waliba wuxuu u dhexeeyaa inuu labada lacagee isku darsado oo dee tii sira u baaqi noqoto taaka kalena uu ku darsado iyo inuu tiisa waayo mid kale uu ku darsado daayo markaa taasi qararkii rasuulku nahiyey bay noqonaysaa naha nabiyu calayhi salaatu wasalaam can ilgharar iyo qimaarkii uu rasuulku yihi man qaala liakhiihi tacaalu qaamirka falyatasadaq bishay laakiin mar haddii midkood aanu meeshaa waxba dhigin oo daraf qurahun ciwadku uu ka yimi qarar iyo qimaartoona noqon maysa bay leeyihin inaynu wixiisualay ku salaysantay waa taa labadooduba haddii ay ciwadka dhigaan ayay qarar noqonaysaa iyo qimaayn markaa oo darafkii kale uu ka midhan iyo waxba aanu dhigin oo kadhiga ay noqonayso hadduu badiyana inuu wixiisuu la noqdo labadooduba ay bixiyaan kana waa dhigay boqol doolar buu dhigay kana boqol doolar buu dhigay ama kana markaa noqon maysa qarar bay yidhaahdeen fain akhrajaa hadday saaraan ciwadka macan yacnaa iyagoo wada jira labadooduba ay bixiyaan kana waa dhigay boqol doolar buu dhigay kana boqol doolar buu dhigay ama kana wuxuu dhigay waxa weeyaan qaalin laba jira kana qaalin laba jira macnuu waxa weeye labadooda ka badiya ayuunbaa isku darsanaayo tiisina baaqi waa noqonta kalena waa ku darsanaya lam yajus ma banaana arrinka noocaasi waayo dee qarar baa ku jira waqad naha nabiyu caleyhi salaatu wasalaam can ilqarar oo labadoodii mid waliba wuxuu udhexeeya bayna algunmi inuu qanimaysto wuxuu helo xoolihiisii xoolo ku helo iyo walqurm inuu khasaaro wixiisii uu waayo labada tay noqon doontaana waa majhuulo la garan maayo marka waa qararkii rasuulku diiday waana qimaarkii nin baa xoolo doonaya inuu xoolo ku helo waxaanu u dhaxeeya inuu ku helayo iyo inuu kuwiisaa waayo wuxuu noqonayaa markaa qimaar qimaarkuna waa muxaram fii sharci illah inama alkhamru walmaysaru walmaysaru walansa inama alkhamru walmaysaru waalansaabu walazlaamu rijsu min camali shaytaan yuhi ilaahay subxana wa tacaala markaa ma banaana muxuu ku banaanaanayaa wuxuu ku banaanaanayaa bishard ilaa an yudkhilaa inay geliyaan mooyaane muxalilan mid xalaaleeya beynahumaa ay geliyaan dhexdooda muxalilku waa kee waa mid saddexaad oo tartana ka qeyb gelaaya oo isagu wax ciwada uu bixinayaa aanay jirin haba yaraatay in sabaqa muxalilkaasoo in sabaqa hadduu dheereeyo akhadaw ciwadkii qaadanaya labadoodiiba iskaga darsanaya wa in subiqa haddii laga dheereeyana lam yaqram isagu waxba khasaari maayo waxba muu dhigan markaa taasina qarar iyo qimaartoo noqon maysa bay leeyihin dii muxalil meesha la geli oo maxay u noqon weyday habsanadu waxay u noqon weyday ilaa daraf waliba uu noqdo oo adraaftaa tartamaysa ka midii bayna algunmi waalgurmi mid u dhexeeya inuu maal maal ku helay iyo inuu maalkiisaba waayo yacni arrintu qarar iyo qimaar noqon mayso iminkana dee kan saddexaad labadoodu laa shaka mid waliba maal buu dhigay wuxuu udhexeeyaa maalkiisa inuu maalkaa kaa kale ku helo iyo inuu maalkiisa waayo laakiin kan saddexaad oo adaraf musaabaqadii kula jira wuxuu udhexeeyaa bayna algunmi akmil waasalaama inuu xoolo helo iyo inuu badqab meeshaa kaga baxo oo dee wax khasaaraayoo ka soo gaadhay aanay jirin ile xoolamuu dhigine xadiidka markaa ku soo arooray muxallilka xadiid daciifa weeye ee masaladan ay ku bineeyaan fuqahada markaa tilmaama in labaduba haddii ciwadka ay bixiyeen mutasaabaqayn mutasaabiqeynku qarar iyo qimaarka lagaga baxayo in muxallil la dhex geliyo waa xadiis daciifa weeye sida saxiixana waa in la yidhaahdo anka lagu tartamo saddexdaa arrimood ee xadiidka ku soo arooray ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii waxa lagu tartamay aanu ahayn geel khufku waa gomada geel khufin aw xaafirin oo gamaan aan lagu tartamin fardihii iyo baqlihii iyo kuwaas ama aanu ahayn waxa lagu tartamay leeb markaa saddexdaa wixii la mida saddexdubana waa min aalaati aljihaad oo geela iyo fardaha iyo dee gamaanka gaadiid ahaan baa jihaadka loogu isticmaalaa nasligoo dee leebkii ahina waa hubkii lagu dagaalamayay marka labadan waxaa lamid ah khufka iyo xaafirka yaani khuf lahaan oo geela iyo fardaha iyo dee gamaanka jihaadka sida iminka diyaaradihii iyo gawaadhidii iyo waxyaabaha lamidkaa nasligan oo ah dee min alaslixati albaydaa hubkaa cadee dee birtowna waxaa lamida dee hubkii kale alaslixa naariya oo rashaashaadki iyo qoryihii iyo madaafiicii iyo waxyaabahaas waa soo gelaya bal waxaa soo gelaya kulu maa yuciinu cala aljihaad waxaa lamida saddexdan in lagu tartamo maal lagu kala qaato labada tartamaya ay dhigaan lucadka iyo qoryihii iyo madaafiicii iyo waxyaabahaas waa soo gelaya bal waxaa soo gelaya kitaab dhan buu leya ladhaha alfuruusiya diintu dee laba arrimood bay ayay nas labada tartamaya ay dhigaan loo baneeyey waa maxay waa min baabi alxahi walxadi cala aljihaad jihaadkay ugu kaalmeynaya cilmigana waa la ilxaaqinaya sida ibnulqayim kitaab dhan buu leya ladhaha alfuruusiya u kala helo sri ku heshaa bilkitaabi alhaadi iyo taayiid ay ku heshana bal seeftaba kii saxaya waa min baabi lowla isla in lagu tartami karo oo markaa maal loo heli karo markaa sidaas saxdii waa in la yidhaahdo adiladii guude markaa qararka nahiyeysay dhimaarkana ka digaysay masaladan waa laga soo istitnooday lilxaajati ilayha baahida loo qaba awgeed wa kadalika limaa fiiha min almaslaxati alcadiima maslaxada weyne ku jirta awgeed ayaa looga soo reebay kitaabu alaymaani waannuduur haadaakani kitaabu alaymaani kitaabu bayaani axkaami alaymaani dhaaraha axkaamtooda kitaabkii caddeynay weeye wanuduuri ay wa bayaani axkaami nuduur iyo nadarada axkaamtooda kitaabkii caddeynayay laa yancaqidu guntami maayo buu ihi alyamiinu dhaarti ilaa billaahi ilaah in lagu dhaartay mooyaane tacaala ka horreeye aw bismin ama magac lagu dhaartay min asmaahi ka mida aw sifatin ama sifo lagu dhaartay min sifaati daatihi sifaadka daatadiisa ka mida asifaatu daatiya waman xalafa qofka dhaarta bisadaqati maali maalkiisa inuu sadaqadaysanayo ku dhaarta anta iska ilaali ma aha inuu yidhi wallaahi maalkaygaan sadaqadaysanaya macnuu waxa weeye wax dhaar shabaha ayuu la yimiyo maalka sadaqada uula baxayabuu ku xidhay shardi oo wuxuu yidhi haddii waxa weeyaan hebel aan la hadlo maalkaygaan sadaqada ula baxay intaasoo sadaqada baan bixinaya fa huwa kaasi mukhayarun mid la kala dooransiinaya way bayna sadaqati ay bayna ikhraaji sadaqa sadaqada inuu bixiyo wa kafaaratilyamiini iyo dhaar kafaaradeed inuu la yimaado walaa shay-a shaymuu fii laqwilyamiini dhaartii laqwiga ahayd dhexdeeda ahaan ee min alkafaara waman xalafa qofka dhaarta ee ku dhaarta an laa yafcala inaanu samayn calaa an laa yafcala inaanu samayn shay-an shay mucayana oo fa amara amre khayrahu cid aan isaga in bificli shaygii samayntiisa lam yaxnath mid dhaartiisii jebiye noqon maayo wa kafaaratu lyamiini dhaarta kafaaradeedu huwa kii dhaartay mukhayarun mid la kala dooransiinaya wey fiihaa dhexdeeda waman xalafa ka dhaarta calaa ficli amreyni laba arrimood samayntood ku dhaarta oo wa kafaaratu lyamiini dhaarta kafaaradeedu huwa kii dhaartay mukhayarun mid la kala dooransiinaya wey fiihaa dhexdeeda waman xalafa ka dhaarta calaa ficli amreyni laba arrimood samayntood ku dhaarta oo facala sameeya axadahumaa midkood lam yaxnad dhaartii mid jebiye noqon maayo oo dembaabay wa kafaaratulyamiini buu yihi dhaarta kafaaradeedu huwa isagu xaalifkii mukhayaru mid la kala doorasiinaya wey fiihaa dhexdeeda bayna halaadati ashyaa shayaal saxa dhexdood alawalu shaya koowaad cidqu raqabatin raqabo xoreynteedu way raqabadaasi oo muuminatina wathaanina icaamu casharati masaakiina masaakiin tobana quudintood weeye kula miskiinin yucطi waa siinayaa kula miskiinin miskiin kaste muddan buu siinayaa ama yucطaa waa la siinayaa kulu miskiinin miskiin kaste muddun baa la siinayaa mud raashina wa thaalitثuna kiswatuhum in la huwiyo weeyo arad beel ahaan loo siiyo thawban maro fain lam yajid haddaanu helin fasiyaamu wathaalithuna waxa weeye fain lam yajid haddaanu helin yani alraqabata watacaama aw ilkiswa fasiyaamu facaleyhi dushiisa waxaa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soomkood faslu fi nnuduur wannadru nadarki yalzamu oofintiisu waajib bay noqonaysaa fi lmujaazaati abaalgud marka lagu nadro calaa mubaaxin shay mubaaxa laga abaalgudaayo ama inaan soomo ad sadaqa ama sadaqadina la baxo wayalzamu waxaa waajib ku noqonaysaa wayalzamu waxaa waajib ku noqonaya min daalika shaygaasi uu xusay xaggiisa isagoo ka ahaaday maa shay shaygaasoo yaqacu uu ku dhacaayo caleyhi isaga alismu magacu magacaa uu sheegay magaca salaada ama soom ama sadaqa walaa nadra nadar ma ahaanin fii macsiyatin iyo si xumid ansaxaya fii macsiyatin ka qowlihi sida qowlkiisa uu idhaahdo in qataltu haddaan dilo fulaanan hebel falilaahi ilaahay waxaa u sugan calaya dushayda ugu sugan kada walaa yalzamuhu laasim ku noqon maayo nadarkii calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa ka tegistii uu ku nadray ka qowlihi sida qowlkiisa uu idhahdo laa akulu cuni maayo laxman hilib walaa ashrabu cabbi maayo labanan caano iyo wamaa alladii ka ashbaha shabaha daalika kaa la sheegay halkana wuxuu ka gelay mualifku alaymaan wاnudur alaymaan waa jamcu yamiin waana alxalif dhaarta weeye waxaana yamiin loogu bixiyey laannahu waayo dhaartu shayga waa ilaalisaa sida gacanta midig wixii lagu qabtaa u ilaaliso lianna alyamiina taxfadu buu yihi ashaya kamaa taxfadu lyad ama markay dhaaranayaan bay gacmaha gacmaha midig isu dhiibi jireen marka alyamiin iyo alxalif iyo alilaah iyo alqasam iyo waa isku mid weeye sharcanna waa taxqiiqu alamr aw tawkiidu bidikri ismi illahi isu dhiibi jireen marka alyamiin iyo alxalif iyo alilaah iyo alqasam iyo waa isku mid weeye sharcanna waa taxqiiqu alamr aw tawkiidu bidikri ismi illahi tacala aw sifatin min sifaati waa arrin in la xaqiijiyo ama lagu adkeeyo sheegis la sheegay magac ilaahay magacyadiisa ka mid a ama sifo ilaahay sifaatkiisa ka mid a ayaa arrin la sheegay lagu taakiidinaya waana wax jira markaa dhaarti oo mashruuca oo qur-aanka ilaahay ku sheegay laa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yuaakidukum bimaa caqadtum laymaan rasuulkuna in badan buu dhaaran jiray wallahi la aqzuwana qurayshan buu ihi maxay markaa dhaari ku guntamaysaa marka maxay lagu dhaarta ayay dhaarti guntamaysaa walaa yancaqidu guntay maa uhi alyamiinu dhaarti ilaa billaahi tacaala ilaahay qofku maruu ku dhaarta mooyaane aw bisin ama magacuu ku dhaarta min asmaa ilaahay magacyadiisa ka mida aw sifatin ama sifa uu ku dhaarto sifadaasi oo min sifaati daatihi ilaahay daatadiisa sifaadkeeda ka mid ah marka kolley asmaadu waa anwaac insha allah kutubta dambe ayaynu ugu tegi doonaa magaca qofku marka uu ku dhaarto ee uu itlaaqo dhaartu ay ku guntamayso iyo ka niyo u baahan iyadoo ilaahay magacyadiisa markaa lagu dhaaranayna qur-aanka waa ku fara badanta wakadalika sifaatkiisa fabicizatika laquyanahum ajmaciin rasuulkuna in badan wuxuu odhan jiray waladii nafsi biyadih iyo allaahuma muqaliba alquluub waman xalafa wax dhaarta u eeg buu marka halkan xukumkiisii kaga hadlay marka macnuhu waxa weeye haddii magacaan ilaahay magaciisa kamid cidaan ilaahayn haddii lagu dhaarto wanabiyu ama walwaliy ama magacaan ilaahay magaciisa ka mid ahayn ama sifaan ilaahay sifaadkiisa ka mid ahayn dhaartu guntami mayso oo axkaamteedii ka ratimi mayso waxaase jira markaa wax dhaarta u eeg oo shay markaa shardi lagu xidhay oona iskula khilaafaan fuqahada shaaficiyadu ma nadar baah mise waa yemiin dhinaca nadarkii bay ka shabahdaa walihaada baa fuqahada qaarkood kitaabu nadar ay ku sheegaan dhinacna waxay shabahdaa yemiintii iyo dhaartii kitaabulimaan bay ku sheegaan wuxuu uhi marka waman xalafa qofka dhaarta oo muxuu ku dhaartay bisadaqati maalihi buu ku dhaartay maalkiisa maalkiisa qadaysigiisuu ku dhaartay oo maaha inuu ihi walla oo maaha inuu ihi wallaahi laa tusadaq wuxuu ku dhaartay khabarka uu wuxuu ku dhaartay khabar waa maxay uu sheegay wuxuu ku maalkiisa sadaqadaysanayo ayuu ku ad maalkiisa sadaqadaysanayo ayuu ku adkeeyey qaal ahaan muxuu yidhi in kallamtu fulaanan haddaan la hadlo laa tusadaqanna bibeyti ama bisayaarati ama bikitaabi ama in dakhaltu daara fulaanin hebel gurigiisa haddaan galo laa tasadaqanna bibaciiri fulaan dhinacna arrintaasi dhaar bay ka shabahdaay oo dee arrin buu arrin ku adkaynaya yaakidu amran biamrin waa dee kalxalif bialaaq oo kale hadduu idhaha in kallamtu fulanan fa imra'atii taaliq waa xalifun bialaaq de bimacnaa arrintaasi yaanay dhaar ahaan laakiin axkaamtii dhaarta yeelanaysa oo yu-akidu amran biamrin de hebel inaanu la hadlahayn buu rabaa inuu ta'kiidiyo xaqiijiyo muxuu ku ta'kiidinaya marka bialaaqi zawjati ama batasaduq bimaalih maalkiisa inuu sadaqadaysanayo marka khilaaf baa ku jira ahlucilmiga qaar waxay leeyihin waa shaaficiyada dhexdooda un waa inuu oofiyo shaygaa qaarna waxay leeyihin waa waa yemiin oo kafaaratu yemiin baa ayaa ka gudi karta shaygii isagaan oofinba qaarna waxay leeyihin me waa labuu kala dooranaya inuu oofiye iyo iyo an yukafira kafaarata yemiin saas ayaana muctamada sidaas ayaana muctamada fi fi lmadhab hada huwa almuctamadu fi lmadhab walihaada waa matniga uu ku sheegay mualifku oo muxuu yidhi ka sidaa ku dhaartay mukhayaru mid la kala doorasinayo beyna sadaqati sadaqaduu bixiyo aw kafaaratin iyo kafaaro laana yushbihu nadra min xaysu anahu iltazama soo qurba maaha ilahayna kuma waajibina isagaa dhabarka iska saaray xaggaa marka lagaga hadalkiisu muxuu noqon karaa nadar buu noqon karaa dhinacana dee wuxuu ka shabahaa yemiintii oo yuriidu taakiida amrin biamrin arrin buu arrin ku adkaynaya oo maqsuudulyemiinka ama dhaarta maqsuudka laga leeyahayna dee saasuu ahaa soo ma in arrin arrin lagu adkeeyo marka dee labadii lama kulmin karo muujibkii wixii ay dhaartu keensanaysay iyo wixii nadarkuu keensanayay labadiina meesha lagama wada saari karo lama wada cadili karo marka wajaba takhyiir in la dhaha inuu sadaqad la baxo iyo inuu kafaaro guto kafaaraduna dee kafaaratu nadri iyo kafaaratu lyamiin waa maxay waa isku mid weeye farqi uma dhexeeyo waayo markaa nadarka nooca la dhaha nadru lajaaj ee cadhada had iyo jaraale ka dhasha iyo buuqa iyo muranka ayuu arrinkani noqonayaa wey walaa shay a shay muu ahaanin yani shaygaasi oo min kafaaratin aw min alkafaara soo qurba maaha ilahayna kuma waajibina isagaa dhabarka iska saaray xaggaa marka lagaga hadalkiisu muxuu noqon karaa nether dhaarta laqwigeeda dhexdeeda ma ahaan dhaarta markaa ayaa anwaaca laqulyamiin iyo alyamiin alkhamuus iyo alyamiin almukafara marka wuxuu mualifku ka hadlay waxa weeyaan laqulyamiinkii oo qofkao dhaar aan u qastiin oo qalbigiisa aanay kasoo gayin baa yasbiqu lisaanuhu ilaa lafdi اlyamiin carabkiisiiba waxaa kasoo dhacaysa lafdigii ama ereygii dhaarta ka turjumayay laa wallahi iyo balaa wallahi isagoo cadhaysan buu ihi ama isagoo degdegaya marka yamiin muncaqida ma aha laqulyamiinku dhaar guntantay ma aha ee qalbigaanay kasoo goyn de walihadaba ila laa yuaakidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum laqwiga dhaarihiina dhexdooda dhaca ilahay idin qaban maayo caishana taasi ku fasirtay oo qowl linsaan laa wallahi wabalaa wallahi bay tiri waa dhaar almuhim qofka qalbigiisa aan kasoo goyn walaakin yuaakidukum bimaa caqadtum اlaymaan dhaarta qalbigu waxa weeyaan uu ku guntamay ama qofku uu go-aansaday taasunbaa qofka loo qabanaya laakiin laqulyamiinka loo qaban maayo marka markuu leeyay laa shay caleyh min alkafaara inuu shaygaa oofiyaano waajib kuma hadduu oofin waayana inuu ka kafaaro gutaa dushiisa ma aha tasaxaadna labaadna waa alyamiin alkhamuus oo dee been uu og yahay buu qofku ku dhaartay taasina waxa weeyaan dee waa dembi kabiiro ah wayacri min an tukafira alkafaara ina in kafaaro lagu dhaafana waa ka weynta waa inu toobad keenaan alyamiin almuncaqida markaa waa dhaartii guntantay oo dhaar qalbiga kasoo gooday oo calaa amrin mustaqbal arrin soo socotana qofku ku dhaartay laa calaa amrin maadin oo arrin tagtay maatuu ku dhaartay waman xalafa qofka dhaarta laa yafcalu shayan calaa an laa yafcalu shayan shay inaanu samaynayn buu ku dhaartay oo fa amara amra khayrahu midaan isaga ahayn bificli shaygaa samayntiisa lam yaxnad dembaabi maayo dee lafdigaa la ictibaarinaya wallahi laa adkhulu daara fulaanin buu ihi daara caamirin caamir daartiisa geli maayo deetana inankiisii buu diro uu ku uhi yaa fulaan idhab wadkhul daar daara caamirin wakhud liya minhu alkitaab alfulaani hebelow tagoo daarta caamir galoo kitaabka hebel la yidhahdo iga soo qaad marka wixii uu ka dhaartay isagu ma samayn moogtay oo dee dukhuulkiia laakiin cid kaluu amray inay samayso marka amarkiisa iyo ficilkiisuma isku xukun baha waa maya buu yidhi muqtada lafdi baa la eegaya lafdigu wuxuu keensanayo lafdigan laa adkhulu wuxuu keensanaya waxa weeyaan inuu isagu inaanu gelahayn buu sheegay laakiin cid kale gelisteeda dee lafdigaasi kuma tacalluqo iyo gelis la-aanteeda toona waman xalafa qofka dhaarta calaa an laa yafcalu ay calaa an laa yafcalu inaanu samaynayn buu ku dhaartay amreyni laba arrimood oo fa facala sameeya axadahumaa labadii arrimood midkood lam yaxnad dembaabi maayo ay maxluuf caleyhigii lama helin de maxluuf caleyhigu laba arrimood oo socdu ahaa moogta yani hal mar kuwa dhaartaa loo jeedaa bilafdin waaxid iska ilaali maaha bilafdeyni mukhtalifayn lafdi quruu isticmaalay wallaahi laa adkhulu daara rashiidin walaa ukalimuhu rashiid daartii laba arrimood oo fa facala sameeya axadahumaa labadii arrimood midkood lam yaxnad dembaabi maayo ay maxluuf caleyhigii lama helin de maxluuf caleyhigu laba arrimood oo socdu ahaa moogta yani hal mar kuwa dhaartaa loo jeedaa bilafdin waaxid iska ilaali maaha bilafdeyni mukhtalifayn lafdi quruu isticmaalay wallaahi laa adkhulu daara rashiidin walaa ukalimuhu rashiidda artiisa geli maayo lana hadli maayo laba shay buu ka dhaartay fii lafdin waaxid marka labada markuu wada sameeyo ayuunbaa muqtada alyamiin uu imanaya laakiin hadduu midkood sameeyo ma almaxluuf caleyhigii lama helin wallahi laa akul waxaa lagu yihi cun labada wasladood wallahi laa akul haatayn ilwaslatayn wallahi inaan labadaa wasladood cunahayn tana mid buu cunay dhaartii miyuu jabiyey maya labadaba inaanu cunahayn ayuu ku dhaartay dee mid inaanu cunahayn kuma dhaaran marka lafdiga ayaa waa la ictibaarinaya wa kafaarat اlyamiini dhaar kafaaradeed huwa isagu alxaalifu mukhayaru mid la kala doorransiinaya fiiha dhexdeeda bayna halaathati ashyaa baa la kala doorransiinayaa saddex arrimood ayaa la kala doorransiinaya alyamiin almuncaqida dhaartii guntantay qalbiga kasoo gooday ee arrin markaa mustaqbaliyana qofku uu ku dhaartay ayaa kafaaro ay ka dhalanaysaa kafaaradana waxaa markaa kafaaro loo yidhi liannaha tukafiru demba qofka dembigii baa lagaga dhaafayaa tasturu dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaft idaa xalaftum ay waxanaftum markaad dhaarataan ee aada jebisaan dhaartiina marka muqtadaheedu waa maxay maxaa keenaya kafaarada haddee uu dembaabo marka wuxuu tilmaamay inuu mukhayar yahay waa min alwaajibaati almukhayara saddex arrimood buu kala dooranaya ilahay baa hi fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tuطcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqab saddexaasuu kala dooranaya fahuwa mukhayaru fiiha bayna halaathati ashyaa alawalu shay iyo markaa waa xoreyn markaamay inuu mukhayar yahay waa min alwaajibaati almukhayara saddex arrimood buu kala dooranaya ilahay baa hi fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati ma tuطcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqab saddexaasuu kala dooranaya fahuwa mukhayaru fiiha bayna halaathati ashyaa alawalu shayga kuwaad cidqun weeyi waa xoreyn raqabo uu xoreeyo inay muumino noqotaa markaa u shardiyayaan waa muطlaq laakiin ta muqayadkaabaa lagu xambaarayaa bay leeyihin aw icaamu casharati masaakiina ama toban miskiin inuu quudiyo kuli miskiinin likulli miskiinin muddun sidaa doontidu dabdi kutubta waa ku kala duwan yini yucطii waa siinayaa kula miskiinin miskiin kaste muddan buu siinayaa ama yucطaa waa la siinayaa kulu miskiinin muddun muddan waay aw kiswatuhum ama huwintooda la huwiyo thawban thawban waa tii labaadun nacam waa tii saddexaad baan ujeedaa aw kiswatuhum thawban thawban fain lam yajid haddaanu helin almadkuura almadkuuraat kuwaa lasoo sheegay fasiyaamu halaathati ayaamin facaleyh waxaad dushiisaa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soomkood odhaa toban miskiin baan quudinayaa shan miskiin baan quudinayaa shanna radbeel baan u jaraya ama nisf nisfu raqa baan xoreynaya khamsata masaakiinna waan quudinaya khamsata masaakiinna waan quudinaya la waa inuu mid walba sideeda u dhamaystiro faslu fi axkaami nuduur ya waay annadru buu uhi nadarku yalzamu waa laazimayaa fi lmujaazaati buu laazimayaa abaalmarintii dhexdeeda calal mubaaxi shayga mubaaxa ahaa laga abaalmarinayey ciddii markaa samaysay lagaga abaalmarinayey bitaacatin daaca lagaga abaalmarinayey oo nadarka nooca loo yaqaano nadru lmujaazaat wuxuu ku nadrayaa qofkii shay mubaaxa waxaanu sheegayaa shayga mubaaxaa haddii loo sameeyo in abaalgudkiisu uu noqonayo daaca inuu sameeyo daaca ka qowli in shafa allaahu ilaahay hadduu shaafiyo mariidi qofkaa iga bukaa falilaahi ilaahay waxaa u suganoo calaya dushayda ugu sugan an usalliya inaan tukado oo adsadaqa ama sadaqad inaan la baxo oo soomama inaan soomo ilaahay inuu shaafiyo mariidkiisa dee waa shay mubaaxa soo ma shaygaa mubaaxa haddii loo sameeyo maxaa mujaazaad ah bedelkiisa uu samaynaya daaca dee daacadaasi waa tee dee waa salaada ama waa sadaqada ama waa maxay ama waa soomka waa nadru almucaawadana waa la idhahdaa nadru almujaazaatna waa la idhaahdaa wayelzamu waxaa waajib ku noqonaya min dalika xagga shaygaa la sheegay dhinaciisa oo ka ahaaday maa shayun shaygaasoo yaqacu dhacaya caley dushiisa ku dhacaya alismu oo hadduu ilaaqo wey hadduu qayday intii uu qayday baa dee ku waajibaysa hadduu dha ragcatayn maana tasadaqa bidinaar maana tasadaqa bidinaar ama udhaana suuma yowman marka waa muqayad oo dee intaa uu ku qayday baa laga rabaa lakiin wuxuu ka warramaya hadduu ilaaqo falilaahi calaya an usalliya ragcada ma sheegin aw adsadaqa wuxuu sadaqaadsanaya ma sheegin aw asuuma maalmo ma sheegin waa inta magacaasi uu ku dhacayo magacaas sowm iyo sadaqa iyo salaa salaad maxaa u yar ragcad baa u yar salaad soomna maxaa u yar sowmu yowmiga ya maalin soomkeed sadaqadna aqalamaa yuطlaq caleyhi ismu sadaqa waxaa u yeeree magaca sadaqad curfan yacnaa loogu yeedhi karo waayo walaa nadra nadar ma ahaanin fii macsiyatin macsiyo dhexdeed yacnaa laa yasixu nadru lmacsiya weeye macnu hadduu shay macsiyaa qofku ku nadar nadarkaasi ansixi maayo laa nadara fi macsiyati rasuulka yihi alayh الsalaatu wasalaam iyo man nadara an yuطiica allaha falyuطic waman nadara an yacsiya allah falaa yacsiya ma oofin karo qofka waana la isku khilaafay ma guntamayaayo yanaa kafaara ma ka dhalanaysa sida madhabku uu yahay ma guntamayo inciqaadkiisi baa la anfinaya walaa nadra an yancaqidu fi macsiyati markaa kafaarana ka dhalan mayso mar haddaanu guntamahayn laa nadra fi macsiyati wakafaaratu kafaaratu yamiinna waa daciifiyaan nawowi wuxuu yihi hada alxadiidu bihada lafdi daciifu biitifaaqi lmuxaditiin walaa yalzamu laazimi maayo annadru alwafaau binadri nadarkii oofintiisa uu ku nadray calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa ka tegistii ama calaa ficli waa isla mid samayntiisa ka qowlihi wadalikaasi ka qowli wey uhi laa akulu cunmaa laxman oo aklu laxmi waa mubaax dee ka tegisiisu ku nadar walaa ashrabu cabi maayo labanan iyo wamaa ashbahahu nadarkaa inuu oofiyaa laazim kuma aha laa yalzamuhu walaa kafaarata caleyh kadalika waxaa la haduu idhaahdo alaya an calaya nadru an usaafira alyowm nadar baa dushayda inaan maanta safro ama an akula laxman ama an ashraba labana ibilin i laa akulu cunmaa laxman oo aklu laxmi waa mubaax dee ka tegisiisu ku nadar walaa ashrabu cabi maayo labanan iyo wamaa ashbahahu nadarkaa inuu oofiyaa laazim kuma aha laa yalzamuhu intu aana waajib ku hayn dee xadiidkii saxeixan ku jiray baa u daliila dee abu israa'iil nadar an yasuuma walaa yaqcuda walaa yastadila sooma walaa yatakalam wuxuu ku nadray inuu soomo aanu harhsan aanu hadal rasuulku muxuu yihi muruuhu falyatakalam walyaqcud waliyutima sawmahu soomkii ha dhammaystira buuhi waayo de waa cibaada isagu marka cibaado qofkii ku nadraa waa inuu oofiyo waman nadara an yuiica allaha falyuiichu hadduu oofi waayana dee kafaara laga rabaa laakiin kuwii kale iska mubaaxaadka ahaa aamuska iyo inuu inaanu harhsan iyo rasuulku wuxuu yihi y yani yaanu oofinin emuruhu falyatakalam walyaqcud walyastadil wax kafaaro xaggaa kaga waajibtayna rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ma sheegin culimada yidhi kafaaro laguma lana xadiidkay daliishadeen kuwa yidhi kafaaro waa lagu leeyahay oo waxay yidhahaan xadiidkan uu ka aamuso laakiin dee adilada kale ayaa caddaysay kafaaratu nadri inay tahay kafaaratu alyamiin sa muslim saxiixiisa uu ku wariyey والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا